إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ولا نكفر شيخ وحوي رجال يسدين مينو أحدا قف أو من أهل القبلة أهل قبلها كمدا بذنب وحدم بيكو قال يسدين مينو maa lam yastaxillahu intaanu bannaysan oo aanu xalaashanin yani yani gaalaysiin mayno walaa naquulu odhan mayno laa yaduru maca aliimaani iimaanka la jirkiisa ma dhibaayo dambun dembi dhibi maayo liman camilahu ciddii samaysaa yani dhibi maayo odhan mayno siday murji'aduna u yidhaahdeen sheekhu waxa uu tilmaamayaa masaa-isha iimaanka iyo tagfiirka oo gaalaysiinta ah inay ahlu sunnuhu wasad ku yihiin oo ay u dhexeeyaan firaqa lumay ee ahlu bidaca oo murji'a iyo khawaarij ahaaday inay u dhexeeyaan buu tilmaamaya dariiqada khawaarijta inaynay raacinin aynay raacin oo aynay dunuubta gaalnimada ka sokaysa aynay dadka ku gaalaysiinaynin haddii aanu qofku xalaashanin ayay markaa tilmaamayaan ayuu sheikhu tilmaamaya ahlu sunnu inay saas yihiin oo dembi gaalnimo ka sokeeya qof aan xalaashan inayna ku gaalaysiinayn sidaas si la-egna waxa uu inoo tilmaamayaa inaynay murji'ada dariiqoodana raacaynin oo aynay odhanaynin sida gaalnimada la jirkeeda qofka wax daacaa oo khayri aanu u anfacaynin ayaa iimaanka la jirkiisana wax macsiya aynay u dhibaynin qiyaaska faasidka ah ee ay isticmaaleen nimanka murji'ada la yidhaahdaa inaynay taana maraynin ayuu markaa inoo tilmaamay baabkan ku saabsan yacni takfiirka gaalaysiinta iyo gaalaysiin la-aanta waa baab marka aada iyo aada la ysugu khilaafay fitna aada u fara badanna ka dhacday siduu shaarixuba ishaarayo ee aada iyo aadna dadku ay ugu kala duwan yihiin sidaas aawadeed dariiqa wasadka ay ahlusunna waljamaca ka mareen in la maro weeyaan ahlulqibla markuu yidhi muraadka uga tilmaamaya waxa weeye waa ciddii markaa muslimiin ah ee wax markaa naaqid ah oo islaamnimadooda burinaya aan ku dhicin ayaa looga jeedaa ahlulqibla waxaa laga tilmaamayaa cid alla ciddii markaa muslimiin ah oo asalka islaamnimo u sugnaaday islaamnimadooda wax buriyaana aynay sugnaanin ayaa looga jeeda ahlulqibla baabka gaalaysiinta wixii ilaahay iyo rasuulkiisu gaalaysiiyeen waxa waajiba in la gaalaysiiyo wixii ilaahay iyo rasuulkiisu aynay gaalaysiinna waxa waajib ah inaan la gaalaysiin gaalaysiinta waxaa la yidhaahdaana waa xaq ilaahay iyo rasuulkiisa u sugnaaday cid ay gaalnimo ku xukmiyaan mooyaane cid kale in la gaalaysiiyaa ma bannaana laakiin cid ilaah iyo rasuulkiisu ay gaalaysiiyeen gaalnimadooda in markaa laga gaabsado ama la gaalaysiin waayaa waa arrin baatil ah oo ansax ahayn ee waajibku waxay tahay ciddii ilaah iyo rasuulkiisu ay gaalaysiiyeen in la gaalaysiiyo alkufru xaqu llahi warasuulihi binnas yahbutu laa biqawli fulan laa biqawli fulaan alkufru xaqu llahi uma rasuulihi yani kufrigu waa xaqi waa xaqii ilaahay dabeedna waa xaqii rasuulka بالنص يثبت لا بقول فلان نصبه كسقناضاه ee hebel baa yidhi kuma sugnaado yacni marka aaxaadu lmashaayikh yacni ama marka afraad ulculamaa yacni culammadu waxa ayna isku waafiqin oo aan ilaahay iyo rasuulkiisu inay gaalnimo ku xukmiyeen la haynin in lagu gaalaysiiyo hebel baa waxa weeye marka yidhi waa gaalnimo yacni markaa sax ma ah binnafsi yahbutu laa biqowli fulaan markaa nas buu ku sugnaadaa qaala allahu iyo qaala rasuuluhu wakada waxaa la mida ijmaac waxay markaysaa waxaad marka ahlucilmigu isku waafaqeen ijmaac saxiix ah oan wax mukhaalifa lahayn isaguna xuja muctabara weeyaan oo waa la cuskanaya laakiin waxaan nas loo haynin qaala allahu loo haynin qaala rasuuluhu aan loo haynin ijmaac culammadu ku ijmaaceen aan loo haynin in waxa weeye la yidhaahdo waxaasi waa gaalnimo waa kufri akbar yacni wax mashruuc oo bannaan ma aha walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi اlkadib xalaashii iyo xaaraantii ayaa waxaa la yidhaha ku odhanayna shaygaasi waa xalaal iyo waa xaaraantoonna haddii aydaan marka uhaynin daliil waxaana markaa la xisaabiyey ama laga soo qaaday inay tahay iftiraa ilaahay lagu been abuuranayo waxaana ilaahay iyo rasuulkiisu aynay xalaalin xalaalayn ama xaaraantinimayn haddii la yidhaahdo waa xalaal ama waa xaaraan waxaa ka sii weynaansha badan in la yidhahdo waxaasi waa kufri iyo waa gaalnimo ayaa ka sii weynaansha badan aad iyo aad baa taasina markaa uga sii weynay ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan kufrigu waxaa lagu gaaloobaa waxay noqon kartaa qowl iyo odrhah aan wax kale raacin walow yaan la ictiqaadin yaan la samayne mar haddii lagu hadlo shayguna kufri akbara yahay waxaa la iطlaaqayaa inuu yahay kufri akbar oo gaalnimo u yahay waxaa lagu gaaloobaa wuxuu noqon karaa camal keliya ama shaqo keliya oo la sameeyo ficil la sameeyo oo keli ah ayuu noqon karaa walow odhaahiyo inay raacin ictiqaadna yaanu raacin camal la sameeyey oo keliya oo mujarad ictiqaad ka ah qowl iyo odhaahna markaa mujarad ka ah oo ka maran bay ahlu sunna waljamaca waxay qabaan in lagu gaaloobi karo waxay kaloo ahlu sunna waljamaaca qabaan waxaa lagu gaaloobaa wuxuu noqon karaa ictiqaad keli ah oo aan odhaahina raacin ficilna raacin laakiin kufrigaas waa kufri baatin waa kufri nifaaq oo inagu ma ogaan karro haddaan markaa ama ficil ama odhaahi aynay raacin ee kufrigaynu markaa inagu xukumi karraa waxa weeyaan yani calaa sabiili tacyiin si la cayimaayo loo xukumi karaa waxa weeye waa kufri ama lagu hadlay ama la sameeyey laakiin ka qalbiga ku sugan xagga iطlaaqun baynu odhanaynaa kufri haddii la ictiqaadiyo waa gaalnimo walow yaan lagu dhawaaqin ama yaan la samaynbe kufrigu markaa waxaa noqon karaa shaki keli ah oo qofku shakiyey ayuu markaa ku gaaloobi karaa marka waxa weeye intaa mid walba kufri waa ka iman karaa ahlu sunna waljamaacana waa ku isku waafaqsan yihiin qowl keliyaa lagu gaaloobi karaa ficil keliyaa lagu gaaloobi karaa ictiqaad keliyaa lagu gaaloobi karaa yani waxa weeye mid walba yani markaa waa dhici karta in lagu gaaloobo lama odhanayno waxaa lagu gaaloobaa waa ictiqaad oo keliya oo camal ama ficil iyo qowl laguma gaaloobo odhan mayno ee ahlu sunna siday ictiqaadsan yihiin oo ah in lagu gaaloobi karo yacni markaa ictiqaad oo camal lagu gaaloobi karo oo ficil lagu gaaloobi karo oo odhaah lagu gaaloobi karo ayaynu markaa ictiqaadsannahay waajibna ay tahay inaynu ictiqaadino qof kastoo muslimina ay waajib ku tahay masaladaasna masalo ahlucilmigu isku khilaafsan yihiin ma aha ee waa mas'ale ay isku waafaqsan yihiin oo ijmaacyo lagu soo raray oo culammadu marka ay isla ogol yihiin haddaad eegto baabu ridda oo fii kutubi lfiqhi waxaad ku arkaysaa ashyaa fara badan inay ahlu cilmigu yidhaahdeen waa lagu gaaloobaa ilaa qaarkood ay gaadhsiiyeen boqolaal kitaabka la yidhahdo aliqnaac oo muuse alxajaawi u qoray oo u alifaan markaa fiqhiga xanaabilada oo afar mujallad ah kashaafu lqanaac kitaabka la yidhahdana lagu sharxay oo isagoo lix mujallada iyo isagoo yani markaa shan mujallada labadaba la daabacay waxaa ku sugan umuuro fara badan oo uu sheegayo in lagu gaaloobo boqol ka badan akar min m min mia boqol in ka badan oo markaa lagu gaaloobayo ayuu ku taxayaa halkaas waxaana waajib ah in la aqoonsado waxa lagu gaaloobo si looga taxadiro laysaga ilaaliyo min baabi caraftu shara laa lishari walakin litawaqiihi waman laa yacrif ishara min annaasi yaqacu fiih yacni sharkaan gartay buu yidhi sharnimo uma baran ee waxaan u bartay buu yidhi si aan isaga ilaaliyo sharka kaan sharka baran ee dadka ka midina wuu ku dhacayaa sharka isagaan garanayn wuxuu ku dhacay inuu shar yahay isagaan markaa garanaynin waxa uu ku dhacay inuu shar yahay ayuu ku dhacayaa ayuu markaa tilmaamay marka waxaa waajiba umuuraha waxa weeye lagu gaaloobayo in la aqoonsado si la isaga ilaaliyo oo looga taxadiro haddaynu wax ka misaalino umuuraha lagu gaaloobo waxaa ka mid a yacni cayda ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama diinta islaamka la caayo ama qur'aanka la caayo ama shareecada lagu dheeldheelo yacni ashyaada noocaas oo kale a ka mid a malaa'igta haddii la caayo waa kufri akbar milladda islaamka waa laga baxay marka sidaas iyada ah ayaa markaa culammadu ay u tilmaameen adilada kitaabka iyo sunnadana waa laga qaadanaya oo in waxa weeye yacni odhaah lagu gaaloobayo adilada u daliilku waa fara badan tahay minha qawluhu tacaala laqad kafara aladiina qaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waa gaaloobeen kuwuu yidhi ilaahay waa masiix oo ina maryamo ah kuwaasi waa kufriyeen oo gaalay noqdeen lama odhan qaaluu wactaqaduu ictiqaad lama shardinin oo ilaahay ma odhanin laqad kafara aladiina qaaluu wactaqaduu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam yani ana allaha huwa almasiixu bnu maryam sidaas iyadaa ilaahay ma odhan lakin waxa uu yidhi laqad kafara aladiina qaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam marka waxa weye mujarad lqowl inay yidhaahdeen keli ah oo ikhtiyaarkooda u yidhaahdeen ayaa waxaa laynoogu tilmaamaya inay tahay kufri akbar oo milada islaamka lagaga baxayo sidaas iyada ayay tilmaamaysa wa minha qawluhu tacaala laqad kafara aladiina qaluu ina allaha haaliu halaaa iyaduna waa saas si laag ictiqaad wax la yidhahdo lama shardiyo ciddii waxa weeye markaad tidhi ina allaha haaliu halaaa yacni iyadana waxaa laynoogu sheegay inay odhaahday sidaad tidhi ku gaalowday ayaa laynoogu sheegay wakadalik istihzaa iyo dheelleelka shareecada lagu dheelleelo ilahay waxa uu inoo sheegay inay gaalnimata waxa uu ilaahay yidhi qul abiاllaahi وaaayaati warasuulih kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka waxa weeye istihzaa iyo dheeldheelka yani shareecada ama aayaadka ama rasuulka lagu dheeldheelaa inay tahay kufri akbar ayaa marka aayaddu inoo sheegaysa culammaduna waa ku ijmaaceen oo waa isku waafaqsan yihiin wakadalik camal kufri ah oo kufri akbara oo la sameeyo in lagu gaaloobayo adilada iyo ijmaacuba waa ku soo arooreen adilada iyo ijmaacuba waa ku soo arooreen marka mawducu khilaaf ma aha oo la isku khilaafsan yahay ma jirto in yani markaa camal in lagu gaaloobi karo أما إن أراه لو قالوا بكرة ولو اعتقاد بيان فاعل qodobka labaad ee aan tilmaamayaa waxa ay tahay nusuustu waxay kufri ku magacowdaa laba nooc bay u qaybsantaa inay tahay kufri akbar waxaasi oo gaalnimo weyn inay yihiin iyo inay yihiin kufri asqar oo ay yihiin gaalnimo yar ama kufrun duuna kufrin oo waxaa jira kufrigu waa qaybsamaayo maraatib buu leeyahay fisqigu waa qaybsamaa oo wuxuu leeyahay fisqi akbar iyo fisqi asqar shirkigu waxa uu leeyahay shirki akbar iyo shirki asqar nifaaqi waxa uu leeyahay nifaaq akbar iyo nifaaq asqar yacni marka macsiyadii waxay leedahay macsiya kubra iyo macsiya suqra ama cisyaan markaysaga kaamila oo dhammaystiran oo waxa weeye gaalnimo looga jeedo iyo cisyaan yacni markaa naaqis ah oo fisqi ah marka waxa weeye shaygii kufri lagu cutlaaqo wuxuu noqon karaa kufri akbar wuxuuna noqon karaa kufri asqar labada waxa weeye kufriga asqarka iyo kufriga akbarka ah mid waliba kufriga xaqiiqu ku yahay siday ahlu sunna waljamaaca ay qabaan oo ma aha waxa weeye midna inuu xaqiiqo ku yahay oo ka akbarkee weyni kufrigiisu inuu xaqiiqi yahay kufriga asqarkina inuu majaazi yahay oo aanu xaqiiqo ahayn siday murji'adu sheegato ma aha ee waxa weeye ahlu sunna waljamaaca siday qabaan labada mid waliba waxa uu yahay kufri xaqiiqiya weeyaan hadduu yahay kufri akbar iyo hadduu yahay kufri asqar waa kufri xaqiiqi ah yacni kufri majaaziyi kuma jiro xaqiiqu mid waliba kufriga ku yahay saas aawadee hadalka yani ah kufriga asqarkii waa majaaz murji'ada hadalkaa iskale sida shaarixa laftiisuba uu ishaarayo oo uu tilmaamayo ahlucilmi kalena ay sheegeen oo shaarixu waxa uu ku tilmaamayaa yani ikhtilaafka la isu khilaafay kufrigu maraatib ma leeyahay iyo iimaanku maraatib ma leeyahay inay isku nooc tahay buu tilmaamay markii dambena wuxuu sheegay cidda tidhi waxa weeye iimaanku waa tasdiiq keliya oo bimacnaa acmaasha ka saaraysa kufriguna waa juxuud keliya waa murji'ade waxay odhanayaan kufriga nusuusta lagu ilaaqay acmaasha qaarkood lagu ilaaqay nusuusta gudaheeda kufriga huwa kufrun majaaziyun ayru hayru xaqiiqiyin id ilkufru alxaqiiqiyu huwa aladii yanqulu can ilmilla marka cibaaradaas in murji'adu leedahay ayuu markaa tilmaamaya ama ishaarayaa sheikhu waayo hadalka odhanaya kufrigu waa juxuud keliya waa hadal baatila si aynu dibba ka caddayn doono oo aynu darsiga dambe aynu ku sheegi doono hadalka odhanaya iimaanku mana ziyaado mana nuqsaamana waa baatil si aynu isagana dib ka caddayn doono marka kan kalena waxa weeye kufrigu waa majaazina waa la mid marka ahlu sunnihii yani waxa weeye iimaanku waa qowl iyo camal markaa yidhi inaynay waxa weeye cid tidhi kufri majaazi kufrigu waa majaazi cid ku cabirtay kufriga asqarkii inayna jirin baa hadalkooda hadalkiisa laga fahmaya culamo kalena sidaas iyadaa bay tilmaamay marka waxaynu leenahay kufriga asqarka iyo kufriga akbarku mid waliba waa xaqiiqo midna majaazi ma ah midna majaazi ma ah ashyaada nusuusta ku soo aroortay ee kufriga lagu magacaabay waa badan tahay asqarna loo jeedo waxaa ka mid ah qawluhu sala allahu alayhi wasalam sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun wa qawluhu sala allahu alayhi wasalam laa tarjicu bacdi kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd wakadalika qawluhu sala allahu alayhi wasalam ida qaala rajulu liakhiihi akaafir faqad ba'a biha axaduhuma wakadalika qawluhu sala allahu alayh wasalam man xalafa bigayri illahi faqad kafar وkذلika sintani fي umatي ama sintani fي الناasi uma bhm kfr aطacnu fي النsb والنiyaxaةu عalى الmayit أxaadiistaasi waxay tilmaamaysaa أشhyaa kufri lagu magacaabay إida abqa الcabdu min sayidihi faqad kafr waa xadiis صaxiixa man tacalama الramya uma tarakahu faqad yani marka fahuwa nicmaة kafaraha fahiya nicmaة kafaraha yani marka waxa weeye kufri marka magacowga ashyaada lagu magacaabay waa badanta nasabka la daacninayo ee la durayo baroorta maydka laga dul barooranayo dhaarta markaa ilaahay cid aan ahayn lagu dhaaranayo dumarka markaa caadada qaba ama yani meesha ubadka laga helo meelaan ahayn looga tegay ama iyagoo caado qaba markaa la jimaaco waxaa lagu magacaabay kufri inay tahay kufri ama gaalnimo inay tahay baa lagu magacaabay wakadalika waxa weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam markuu yidhi laa tarjicu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd isla intay muslimiintu islaayaan inay kufri tahay baa laynagu tilmaamay sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun wakadalika qawluhu tacaala waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun salafku siday ku fasireen waa kufrun duuna kufrin yani dib baynu in sha allahu tacaala ka tafsiilin doonaa marka waxa weeye kufri baa lagu magacaabay oo markay ta waxyadoo kufri lagu magacaabay baa haddana nusuusta waxaa looga jeedaa kufri asqar wakadalika jamaahiirta culammadu salaada tegitaankeeda waxay markaa yidhaahdeen waa kufri asqar bay yidhaahdeen culamada qaarna waxay yidhahdeen waa kufri akbar bayna almuslimi ama bayna arajuli bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa marka waxa weeye qofka iyo gaalnimada waxa udhexeeya salaada yani tegista uu ka tegay bimacnaa salaada inuu ka tago salaada ayaa udhaxaysa bimacnaa waxa weeye imaatinka uu la yimaada waxay ka teedaysaa kufrigii hadduu laakiin salaaddii ka tago waa kufrinayaaba muraadka looga jeeda saas yada ayaa laga tilmaamaya salaaddii hadduu ka tago ayuu gaaloobaya marka culamo badan waxay ku fasireen in looga jeedo kufri asqar marka waxa weeye nusuusta yani waxaa soo aroortay iyadoo kufri lagu magacaabayo waxyaalo macaasiya ama dunuub ah oo gaalnimada ka sukaysan marka taasna waxa weeye iyadana waa in la ogaado culamada qaarkood waxay yidhaahdaan haddii waxa weeye kufri la ilaaqo qaraa-in iyo amaaraad uu ka maran yahay waxaa lagu xambaarayaa akbarka bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdaan maya haddii kufri markaa la ilaaqo wuxuu ku yahay mujmal ama mushtarak asqarka iyo akbarka labadaasuu mushtarak ku yahay marka waxaa dhici karta in lagu xambaaro akbar waxaana dhici karta in lagu xambaaro asqar kii lagu xambaarayana amaaraad buu u baahan yahay kii waliba calaamaad yani in loogu xambaaro ayuu u baahan yahay ayay markaa ka tilmaamaan ahlucilmiga qaarkood yani saas iyadaa bay sheegaan laba qowl baa mas'aladaas yani ku sugan laba qowl ayaa sidaas iyadaa mas'aladaas markaa ugu sugan waxaa kale oo xusid mudan marka waxa weeye la garto shaygaasi inuu gaalnimo yahay hunaaka farqun bayna aliطlaaqi wاltacyiin wuxuu farqi udhaxeeyaa shayga in la ilaaqo iyo in la cayimo farqa udhaxeeya waxaa dhici karta in la yahaa shayga noocaasi waa gaalnimo laakiin aynay ka laazimaynin kii kasta ee gaalnimo la yimaadaa inuu gaalooba aynay ka laazimaynin oo culamadu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi ma ahaanin mid kasta oo gaalnimo ku dhacay oo yacni wax gaalnimo ah sameeyey in gaalnimadu xukum ahaan ugu duldhacayso ma aha in gaalnimadu xukum ahaan ugu duldhacayso oo lagu xukumayo ma aha ee waxaa dhici karta in bacdi gaalnimo ku dhacay gaalnimadii in lagu xukumo inay ka baaqdaan sidaas iyadaabaa suuraya oo waxaa jirta mawaanic qofka ka mancin karta in gaalnimadii lagu xukmiyo oo isagoo gaalnimo ku yimi aan lagu gaalaysiinayn waxaa ka mida nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi lallahu ashaddu faraxan bitawbati cabdihi min axadikum yacni waxa weeye ilaahay waa uga farax badan yahay tawbadda addoonkiisu uu toobad keeno midkiin oo yacni ay ka luntay daabadiisii ama rakuubkiisuu watay ee sahaydiisa iyo biyihiisuba u saaraaye oo dabeed markay ka luntay meel bahgooye oo yacni biyo iyo dadtoonna aan lahaynna maraya dabadeedna markuu ka quustay uuna is yidhi waxa weeye dee meel uma dhaqaaqi karta nafti waa ku haysaa halkan baa dee geerida kuugu imanaysa isagoo sidaa geeri isaga qoondaystay u geed iska jeebsaday markaasunbuu markii dambe ayuunbuu indhaha kala qaaday wuxuu arkay uun rakuubkiisii ay u saaraayeen raashinkiisa iyo biyihiisuba oo dul taagan markaasuu ninkii aada u farxay farxaddii baa ka qaalib noqotay markaasuu wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk ilaahayow adna addoonkaygii baad tahay anna rabbigaagii baan ahay nebigu wuxuu yidhi aqta'a min shiddati alfarax ninkaasi waa kamacay oo bimacnaa waa halmaamay faraxii haleelay ee uu farxay daraanshihiisa uu daran yahay darteed bimacnaa waxaa weeye wuxuu is yidhi waxaad tidhaahdaa ilaahu rabbigaygii baad tahay anna addoonkaagii baan ahay dabadeedna markaasaabu isba xukumi kari waayayo wuxuu u jeeday waxaan ahayn baaba afkiisa soo maray oo wuxuu yidhi ilaahow adigaa addoonkaygi ah waxa isweydiin leh hadalkaasi kufri ma yahay mise ma aha waxaa la garanayaa oo qof kasta oo muslimi uu fahmayaa inuu hadalkaasi gaalnimo yahay oo kufri akbar yahay inuu yani yidhaahdo addoonkii allahuma anta cabdii ilahu adaa addoonaya inuu sidaa yidhaahdaa anaana rabbi ku ah inay kufri akbara tahay muslimiintao dhan waa garanaysa laakiin waxa isweydiin le kii hadalkaa ku tiraabay ee ku hadlay ma gaaloobay mise ma gaaloobin ee nebigu ka cusooday sala allahu alay wasalam jawaabtu waxay tahay ma gaaloobin nebiguna wuxuu ku ishaaray inaanu gaaloobin akhطa'a min shiddati alfarax wuu yani markaa halmaamay faraxa marka uu farxay daraansheeda yani daraanshaha uu daran yahay darteed marka khaطa'una waxa uu yahay yani cudurdaar buu markaa noqonaya oo ilaahay waxa uu yidhi mu'miniinta isagoo baraya rabbana laa tu'aaqidna in nasiina aw akhta'na xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyay xadiisulqudsiga waxa uu sheegayaa qaala allahu qad facalt ilaahay baa waxa uu yidhaahdaa sidaa waan yeelay oo waa idin sameeyey caynkaasuu yidhahdaa waxaa kaloo uu ilaahay uu yidhi walaysa calaykum junaaxun fima akhta'tum bihi walakin ma tacammadat quluubukum wax dembiya kuma qabtaan waxaa yani ku kama'daan ama ku halmaantaan laakiin waxa qalbiyadiinu u kaseen ayaa dembi ku qabtaan hadday wax dembi la yihiin ilaahay waxa uhi laa yu'aakidukum allahu biاllagwi fii aymaanikum walakin yu'aakidukum bima kasabat quluubukum waxaa laydiin qabanayaa baabulaymaan iyadoo laga warramaayey waxa ay qalbiyadiinu kasbadaan rasuulku waxa u yihi sal allahu alayh wasalam ina allaha wadaca ummatii alkhaطأa wاnnisyaana wama stukrihu calayh ilaahay ummadayda waa ka dhigay oo bimacnaa waa ka dhaafay yani khaطأa bimacnaa waxay ku kamaado ama ay ku halmaamaan iyo waxay ilaawaan iyo wixii lagu khasbo ama lagu dirqiyo ilaahay ummadayda waa ka dhigo bimacnaa waa ka dhaafay ayaa nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam marka culammadu waxay yidhaahdeen yani markaa isagoo qofku wax gaalnimo ah ku dhacay ayaa gaalnimadii cudurdaariyaal buu uga baaqan karaa cudurdaarada waxaa ka mid ah inuu khata ku dhaco oo waxaasi qasad la-aanteed inay ku dhaceen inay ta'awulu wax awilanaya ku dhaceen sidii qudaamatu bnu madcuun muxuu awilanayey wuxuu yidhi khamrigu waa bannaan yahi o mu'miniintu u bannaan yahay walaysa calaykum junaaxun fi waxa uu ilaahay yidhi laysa calى aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati junaaxun fima dacimuu yani waxa weeye mu'miniintu dembi kuma qabaan yani wixii khamriya ee ay markaa dhadhamiyeen ama cabbeen wax dembiya kuma qabaan hadday taqwo iyo cabsi iyo iimaan iyo la yimaadaan waxaana aayadda sababteedu ay ahayd waa markaa intii khamriga aan la xaaraantinimayn dadkii waxa weeye khamriga cabbi jiray ee mu'miniinta ee dabeedna ku dhintay iyadoo uu caloolahooda ku jiro amaba lagu dilay oo istishaaday ayay mu'miniinta qaarkood yidhaahdeen oo rijsigaas iyo qurunkaas iyadoo qalbiga yani iyadoo uu calooshoodii uurkooda ku jiro talow haddii ay dhinteen ama la dilay muxuu xukumkoodu noqonaya markaas aayadda lagu caddeeyo la laysa cala aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati junaaxun fima dacimuu idaa ma ataqaw wa aamanuu markaasaa waxaa la tilmaamaya kuwaas inayna dembi ku qabin waa intaan la xaaraantinimayn ka hor ayay markaysa waxan markaa cabbi jireen markaasay sidaa ku dhinteen amaba lagu dilay marka loogama jeedo khamrigu inuu mu'miniinta dadka khawaastaa inuu u bannaan yahay macnaha loogama dalla macnaha ama muraadka loogama jeedo marka waxa weeye kufrigii wuxuu uga baaqan karaa isagoo wax kufri akbara ku dhacay yani markaa ta'awul uu wax awilanayo aayaddaasu awishay qudaamatu bnu madcuun iyo asxaabtiisa daad saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam ay gaalaysiin xujaday ku ogeen dabeedna waa ka noqdeen markaa kuma gaalnimo xukminin xadkii un baa laga jaray markii dambe marka khata buu noqon karaa waxa markaa maanica ah ee diidaya in lagu gaalnimo xukmiyo mucayankii wuxuu noqon karaa waxa weeye yani markaa ta'awul wax awilanayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa waxa weeye ikraah wax lagu dirqiyo lagu khasbay buu noqon karaa wuxuu noqon karaa jahli uu wax ka jaahil yahay yani intaa mid walba waa noqon karaa oo qofka haddii markaa uu mukrah yahay oo wax lagu dirqiyo oo lagu khasbo shuruudihii ikraahuna ay dhammaystirmaan waxa uu la yimaadaa kufriga ha noqotee dembi kuma ilaahay waxa uu yihi ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inun biliimaan oo waxaa la tilmaamay ciddii waxa weeye markaa gaalnimo lagu khasbay inuu ku hadlo amaba inuu sameeyo lagu khasbay inaanu wax dembiya ku qabin haddii qalbigiisu uu iimaankii ku xasiloon yahay oo baatinkiisi aanu isbedelin marka ikraahu waxa uu ka mid yahay acdaarta muctabarka shuruudaha uu ikraahu leeyahayna waxaa ka mid ah in ciddan markaa khasbaysaa waa inay tahay cid qudro u leh waxay igu goodinayso inay ku ku fuliso waa inay markaa awood u leedahay oo hadduu leeyahay waa ku dilaya haddaad caynkaas samayn weydo waa inuu awood u leeyahay uu ku fuliyo waxa uu sheegayo kan kalena waa inuu caajiz yahay oo ka tamar gaaban yahay ama ka awood yar yahay inuu waxaa yani iska daafaco walow bilfiraari bay culamadu yidhahdeen walow cararuu cararana yani ha ahaato wuxuu iskaga daafacayaa yani markaa si u kaloo uga baxsadaa waa inaynay jiri karin laakiin hadday dhici karto inuu si kale markaa uga baxsado amaba uu iska daafaco amaba kan markaa le waxa weeye waxbaan kugu khasbaya aanu waxba dhaamin yani waxa weeye xaalka noocaasa ikraah noqon mayso ikraah noqon mayso shardiga labaad ee loo shardinaya waxa weeye waa inay tahay cuquubada uu ku hadidaya ku goodiyaya mid deg deg ah waa inaynay ahayn wakti dambaan waxaa kugu samayn doonaa hadday laakiin noqoto mar dambaan waxaa kugu samayn doonaa haddaad caynkaa yeeli weydo oo wax fawriyo deg deg ah a ayaan kugu samaynaya aynay ahayn markaasna waxa weeye ikraha noqon mayso ee waa inay noqotaa wax fawri ah lakiin hadday noqoto waxa weeye mar dambaan waxaa kugu samayn doonaa bacda shahrin bacda yawmayni bacda kada hadday sidaas noqoto yani iyadana ikraah noqon mayso shardiga saddexaad waa in haalibu danni waa inay tahay malaha haalibka ah waxa uu ku goodinayo ama ku hanjabayo inuu fulinayo kaga dhabaynayo laakiin hadduu maluhu u badan yahay waxaas inay iska tahay faataadhug ama waxaanu markaa fulinaynin inay tahay haddii maluhu sidaa u badan yahay xaaladda noocaasa iyadana ikraah ama khasab noqon mayso ee waa in haalibu danni ay tahay waxaas inuu fulinayo oo kaga dhabaynayo shardiga marka afraad waa inaynay ka muuqanin ka la khasbaayo wax ku tusinayo inuu wax kala doortay oo ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisu inay shaqaysay oo isagu uu wax kala doortay waa inaynay ka muuqanin laakiin hadday ka muuqato wax ku tusinaya inuu wax kala doortay xaalka noocaasa wax ikraaha ma noqonayso culammadu waxay u tusaaleeyeen nin baa waxa weeye nin buu wuxuu ku qabtay yani marka xabad buu ku qabtay ama aalad wax disha seef buu dul hadhiyey ama xabad baabuu markaysagaa dhafoorka u saaray wuxuu yidhi markaa xaaskaad qabto ama afadaad qabto saddexdooda saddexdeeda dalqadoodba hadda imaqashiin haddaanad hadda imaqashiin waa kaa dhammaynaya ninkii markay sidaas iyadii dhacday wuxuu ihi dalqad baan furay furantay baa lihi sababtu maxay tahay waxa lagu yihi saddexdaba hadda markaa yeedhi saddexdii wuu ka leexdayoo isaga ikhtiyaarkiisii baa shaqeeyey oo murgu u leexday hadda waa la khasbay laakiin wax tusinaya inuu wax kala doortay baa meeshii soo galay oo wixii loo yeedhiyey sidiisii uma odhan mar hadduu wax kala doortay gabadhaasi way furmaysaa gabadhaasi waa furmaysaayoo dalqadaa uu sheegay u yihi dalqadaan furay ila saddex laba yeedhi baa lagu yidhi waxa weeye waa furantay dalqada afartaa shardi ahlucilmi badan baa sheego xaafid ibnu xajarna ka mid yahay fi kitaab alikraah oo min fatxi ilbaari ayuu ku bilaabaya shuruudo kale ma loo sii dhiga haddii baabku ku saabsan yahay kufri ama gaalnimo ahlucilmiga qaarkood waxay shardiyeen haddii baabku gaalnimo ku saabsan yahay oo gaalnimo in la isku khasbaayo ay ku saabsan tahay shuruud kale oo ziyaadaha loo sii dhigaya shuruuddaa waxaa ka mida bay yidhaahdeen waa in yani hanjabaad keliya waa inaynay ahaanin waxa lagu khasbayaa ee waa in ciqaabi ay dhacdaa ama in la dhibaateeyo ama markaa in la garaaco yani darbi shadiid ama xabsi ama markaysa yani cuquubo waa in lagu sameeya ee haddaan ciqaabba lagu samaynin ikrah ma noqonaysa bay yidhahdeen culamada xanaabilada ayaa saas ka mida culamada markaa shardiga marka calaa kulli xaal bacdu ahli cilmi shardi kale oo siyaadaa bay kusii darayaan oo ah markaysaga waa inay markaa raacdaa ciqaab wax la yidhaahdaa waa inay raacdaa oo lagu shaneeyaa shardigaas shanaad ayay markaa culamada qaarkood yidhahdeen bacdu ahlilcilmi oo kala farqiyey odhaahaa haddii hadal ay tahay waxaa lagu khasbayaa iyo hadday ficil tahayna waa jiraan oo yidhi waxa weeye qisadii camaar waxay ku saabsanayd odhaah bay ahayd ee lagu khasbayey markaa ficilki waa ka duwan yahay loogama qiyaasanayo laakiin raajixa ama sawaabku waxa uu yahay waa in markaa qowl iyo ficil aynay wax farqiya kala lahayn haddii laysku khasbo oo shuruud iyo ikraahu ay dhammaystiranto oo siday odhaahda ugu bannaanaanayso ciddii la khasbay inay ku hadasho gaalnimadii ficil ahaan ciddii lagu khasbayna inay markaa iyagana u bannaanaanayso inay ficil ahaan u sameeyaan taas iyada ah ayaa waxa weeye raajixu uu yahay waayo aayadda manaaska lagu xidhay waxa weeyaan wa qalbuhu muطmainun biliimaani qalbigu inuu markaa iimaankii ku xasilloo yahayna inay qowl tahay iyo inay ficil tahay yani farqi markaa kuma kala laha qalbigaasun baa laga reebay ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainun biliimaan mutacalaqa markaysaga waa la xadfay oo markaa lama odhan ilaa man ukriha fii qawlin lama odhan mutacalaqii ay ku tacalluqayso waxa ikraahu u dhacayo ee laysku dirqinayo laguma qaydin ma odhaahbaa yani markaa laguma qaydin waxaanay qaacidadu tahay xadfu lmutacallaq yushciru biاtacmiim in mutacallaqa la xadfaa ficilku uu ku tacalluqo caamiyeelis buu ku dareensiinaya waxa lagu gaaloobaana maadaama uu odhaah ahaa oo uu ficil ahaa oo uu ictiqaad ahaa ictiqaadkii iyo qalbigii markii laga reebay waxay ku tusinaysaa labada kale inay ku baaqi yihiin yani ruksada oo ay gudagelayaan ruksada la rugseeyey inay gudagelayaan sidaas aawadeed raajixu waxa weeye in qowl iyo ficil aynay wax farqiya aynay ku kala lahayn haddii laysku qasbo yani qowl gaalnimoah iyo ficil gaalnimo ah inayna wax farqiya kala lahayn mar haddii shuruuduhu dhammaystiran yihiin oo marka waxa weeye shuruud likraah ay dhan yihiin qalbiguna iimaanka uu sidii ugu xasilloo yahay oo aanu iska bedelin marka waxa weeye mas'aladaasna markaynu saas u tilmaanay waxyaalaha mawaanicdii waxay noqon karaan ikraah waxay noqon karaan ta'awul waxay noqon karaan jahli waxay noqon karaan khata yani afartaa mid waloo ka midaba waa noqon karaan jahligu inuu marka acdaarta ka mid yahay oo nooc markaa jahliga ka mida oo qofka loogu cudraa inuu jiro adilaa laga qaadanaya marka leeyahay jahligu waa cudurdaar macnaheedu ma aha jahli kasta ama garashawaa kasta oo qof sheegto in loogu cudrayo maaha laakiin waxaa laga tilmaamayaa bacdi ama qaar ka mida jahliga ayaa qofka loogu cuduraya loogu cudur daaraya waxaa looga cudur daarayaa ha ahaado fisqi ama ha ahaado kufri ama ha ahaado bidco yani noocu doonaba ha noqde noocu doonaba ha noqde sheekh ibn cuthaymiinna kitaabkiisa la yidhaahdo ee alqawaacid almuslaa fi asmaaءi اllahi wa صifaatihi اlculaa ayuu wuxuu markaa ku keenayaa baxsi xoogaa dheer oo nafiis oo fiican oo ku saabsan markaysagaa baabkaas alcudru biاljahli ayuu ku keenayaa aad iyo aadna mufiid u ah adilada ahlucilmigu u daliishadeenna uu markaa kusoo naqlinayo sheekh taqyadiinna waxa uu ku keenayaa majmuuc fataawaha mawaadic dhowr oo ka mid ah ayuu ku keenayaa jahliga in qofka loogu cudri karo meelaha qaarkoodna aada ugu dheeraanaya istidlaalaadka u daliishanayo hadday tahay mujalladka labiyo tobnaad hadday tahay ta sideedaad hadday tahay ta toddobaad mawaadic markaysagaa dhowr ah ayuu markaa ku keenaya marka waxaa ka mid a waxyaalaha laga daliishado qisadii markaa ninkii u saaxiibka ahaa dardaarankii markaa adigu foosha xumaa ninkii ku dardaarmay ee qudrada ilaahay iyo awooddiisa ka shakiyey inuu ilaahay awoodaayo inuu soo saaro haddii markaa la gubo oo yani markaa qashinka uu jidhkiisii markuu baabao dambaska iyo qashinka ka baxa marka la kala tuuro ee la kala saydhiyo ilaahay inuu awoodaayo ayuu ka shakiyey intuu isu soo ururiyo inuu dib u soo jirsiin karo o usoo saari karo arrinka noocaase uu ku dhacayna waa kufri akbar waa gaalnimo weyn laakiin aakhiro markuu ilaahay la kulmo ilaahay wuxuu ku yidhahdaa maxaa kugu kalifay inaad saas samayso dabeedna wuxuu ku yidhahdaa khashyatuk waxaana marka axaadiista qaarkood ay sheegaysaa ninkaasi wax markaa camal ah oo aan tawxiidka ahayn lama iman wax camala oo aan tawxiidka ahayn riwaayaadka qaarkood oo saxiixa saa ku soo arooray wax camala ma samaynin oo aan tawxiidka ahayn tawxiidkiina shay ka hor imanaya oo naaqida markaa uu ku dhacay oo ah markaysagaa inuu qudradii ilaahay ka shakiyo qayb ka mid a iyo in waxa weeye ilaahay inuu isaga daatadiisa soo saarayo bimacnaa daatada qofkaa inuu soo saarayo haddii sidaa lagu sameeyo inuu ka shakiyey laba shao midna qudrada ku tacalluqdo midna markaa bacsiga ku tacalluqdo ayuu shakigiisu ahaa haddana waxa weeye ilaahay waa u dembi dhaafaa culamo badan waxay ku fasireen oo ay yidhaahdeen ninkaa waxaa loogu dhaafayaa waxay tahay jaahil buu ahaa oo wuxuu ka jaahil ahay oo aanu garanaynin qudrada ilaahay inay caam tahay oo ilaahay wax walba awoodo iyo in ilaahay cid markaa uu ka markaa awood gaabanayo inuu soo saara inayna jirin ee cid walba ilaahay awoodayo marka labadaa shakigaa jahli baa u keenay haddana waxa weeye ilaahay waa u dhaafay culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen lain qadara allahu calaya waxay yidhaahdeen ay lain dayaqa allahu calaya ku fasireen laakiin sheekh ibnu taymiya iyo sheekh ibnu xazm ibnu xazmi fisalka labaduba waxay ku sheegeen inay taxriif tahay macnihii naska ama xadiidka la taxriifinayo oo la bedelayo inay tahay aad bayna u radiyeen macnaha noocaas inaan macno saxa ahayn inay noqonaysana min baabi taxriif اlkalimi can mawaadicih kelmadaha in mawaadicdeeda iyo meelaheeda laga taxriifiyo o laga bedelo noocaas inay noqonayso taawiil saxa aanu ahayn sidaas iyada ah ayay ku tilmaamay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen ninkan waxa weeye sakaraadkii iyo xanuunkii iyo argagaxii geerida ku dhacay iyo cabsidii ilaahay uu ka baqayey inuu ilaahay cadaabo waxaasaa waxay ku keensadeen inuu waxba kala garan waayo maskaxdiisii in ay waxba kala garan weydo bay keensatay marka waxaanuu ku hadlayey muu garanaynin ismana ogeyn wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu ku dhawaaqayo sida loogu dembi dhaafay sidaas weeyaan bay yidhahdeen taa lafteedana waa la radiyey inkastoo ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen oo waxa lagu radiyey o loogu jawaabay haddii ninkani ay tahay nin miirkiisu tegey oo aan saaxi ahayn hadalkiisu markaysagaa munasak ma noqdeen oo mid saxan ma noqdeen ta kale ubadkiisii yani waxay noqon lahaayeen qaar markiiba fahma inaan waxa weeye caqligiisi iyo maskaxdiisi inayna joogin oo arrinkaas waxa weeye uu sheegay arrinkaa uu sheegay may fuliyeen laakiin maadaama iyagu arrinkaas ay uga muuqan weyday ubadkiisi iyo awlaaddiisiina ay yihiin qofkana awlaaddiisu ay u aqoon badan tahay waxay markaa kutusinaysaa in waxa weeye aynay markaa ahayn garashawaa waxaan aanu is-ogayn oo aanu kaba warhaynin oo u miyir doortoomay inaanu ahayn waxaa kaloo weliba intaa raaca kuma cudur daaranin aakhiro ilaah waa miyir doortoomay oo anigu isma ogaynba marka haddii waxa weeye ay jirto inuu miyir doorsoomayna inuu shaygaa khaaska ee gaarka ah oo miyir doorsoonkaa inuu ku cudur daarta uga fiicnay khashyada ilaahay oo caam ah inuu ku cudur daarto waxaana markaa yani la tilmaamaa yani haddii wasfi caam ah wax lagu xidho waxay kutusisaa wasfi khaas ah oo meesha jooga oo sii gaari inaanu jirin oo khaasatan xukumka uga habboonaansho badan qaacid ahaan bay ahlucilmi ku sheegi jireen waktigiibana hadda dabdinayn marka waxa weeye khashyo oo caam ah cudurdaarka ay ku cudur daaranayo hadday jirto waxa uga fiicnay shayga khaaska ee gaarka ah markaa miyir doortanka iyo wax kala garasho la-aanta inuu ku cudur daarto marka waxay kutusinaysaa mar haddaanu ku cudur daaran inayna jirin sidaas aawadeed sida markaa sheekh taqyadiinba ibnu taymiya oo aad iyo aada u balballaariyey oo majmuuculfataawaha aada ugu tafsiiliyey waxa uu xadiidkaasi daliil u yahay jahliga iyo garashawaaga uu qofku axkaamta sharciga wax ka mida aanu garanaynin walow markaa baabu sifaatba ha gasho ama wax ictiqaadka ku saabsanba ha gashee in waxa weeye qofkii loogu cudrayo laakiin waxa weeye xaalkaas loogu cudrayaa waa xaalka markaysaga wax tafriiq la yidhaahdo ka gaabin la yidhaahdo aanu la imanin weeyaan cudurdaarkana laba nooc baa loo qaybiyaa cudurdaar taam ah oo dhammaystiran iyo cudurdaar juz-i ah cudurdaarka taamkee dhammaystirtirani waxay tahay waa in qofkii looga cudurdaaro oo aan xataa markaysaga yani lagu xukumin hadduu fisqi la yimaado inuu markaa faasiq yahay hadduu kufri la yimaadona inuu kaafir yahay oo bimacnaa la yidhaahdo waxa weeye wax tacsiim iyo dembi la yidhahda xataa loo nisbayn maayo waa cudurdaar dhammaystiran cudurdaar juz-iyaa jiro waktiyada qaarkood ahlucilmigu sheegaan oo waxa weeye qofkii in looga cudurdaaro si loogu cudurdaaro sinaan loogu cudurdaarin qofkii baa waxaa looga cudurdaarayaa cudurdaarkii baa la qaybinaya markaasaa la odhanaya ma gaalnimada mise ismiga iyo dembiga gaalnimada waa looga cuduraya laakiin ismiga iyo dembiga looga cudurdaari maaye aasim waa yahay mubtadic waa yahay faasiq waa yahay laakiin kufrigu ku dhacay isaga waa uga cudurdaaraya marka shaygii baa la qaybinayaayo cudurdaarkii si dhammaystira loo siin maayo oo la odhan maayo bimacnaa xataa aasim ma ah lagamana wada siibayo oo lama odhanayo wax cudurdaara inaba ma lehe waa kaafir ee waxaa la odhanaya bayna bayn labada martaba udhaxeeya taasna waxa weeye ahlu cilmigu waa tilmaameen oo markaa yani sheekh ibn ibnu taymiya iyo ibnu lqayim iyo marka ahlucilmi kaleba waa sheegeen ibnu taymiya waxa uu yidhahdaa ibnu taymiya waxa uu yidhaahdaa markuu ka warramayo khulafadii cabaasiyiinta ee waxa weeye khalqu lqur'aan iyo qur'aanku waa makhluuq ku tegay oo ictiqaad kufri oo gaalnimo ah ahaaday waxa uu tilmaamayaa imaam axmed ibnu xambal iyo inaynay gaalaysiinin oo aynay gaalnimo ku xukminin nimankaas oo waayo waxay ahaayeen yani jaahiliin bay ahaayeen kayrkood baynay qalliteen oo bimacnaa culamaau suuq iyo kuwaasay markaa qalliteen jaahiliin baynay ahaayeen oo may garanaynin waxaan inay tahay wax gaalnimo ah markaa taqliid bay ugu dhaceen iyo jahli marka kufrigii iyo gaalnimadii bay ka baajiyeen yani markaa imaam axmed ibnu xambal oo imaam ahli sunna iyo aimadii la midka ahaa wain kaanuu dalamatan faasiqiin waxau odhanayaa walow kuwaasi markaa haba ahaadaan qaar markaa dalamo ah oo faasiqiina ha ahaadaan ibnu qayim laftiisuna waxa uu ku tilmaami jiray uruq alxukmiya وkذلiك markaysaga mجد بن تaymiya waxa uu yidhaahdaa كuل بdعaة kفrna الdاaعiyaةa إlayha faإnana نufasiq فيha المqلd yaعni waxa weeye bidco kasta oo aanu ku gaalnimo xukminay ka daaciga u ahe dadka ugu yeedhaya waxaanu markaa waxa weeye ku faasiqnimo xukminaynaa ka muqalidka isagu qaliday bidcada hadda bidcadu waa gaalnimo haddana waxa weeye yani majd bnu taymiya majd bnu taymiya waa abulbarakaat waa saaxibu muntaqa aahbaar iyo saaxibu lmuxarar waa markaysa waxaan ibnu taymiye awowgii waana mujtahid xanaabila fii casrih yani mujtahidkii xanaabilada waktigiisii ayuu ahaa marka wuxuu leeya bidco kastoo aanu ku gaalnimo xukmino yani ka daacigee dadka ugu yeedhaya ka markaa yani muqalidka iskaga dayday isaga waxa weeye ku fisqinimo xukmina marka cudri juزi ah qayb baa looga cudur daaray qaybna loogama cudur daarin markaa taasna ahlulcilmiga qaarkood saasay u tilmaameen intaas markaynu sheegnay iطlaaqa iyo tacyiinkuna inay kala duwan yihiin aynu tilmaanay aynay ka dhalanaynin markaysaga yani shay kasta oo la yidhaahdo waa gaalnimo qofka ku dhaca inuu gaal yahayna aynay ka laazimaynin ee bacdi gaalnimada ku dhacay way gaaloobayaan bacdi ku dhacayna gaalnimadii waxay kaga baaqanayaan axdaar iyo cudurdaaryal cudurdaarada muctabarka ee markaysaa marka ahlucilmigu sheegeen isla ogol yihiinna waa tilmaanay oo in afartaa cudurdaar ay yihiin ayaynu sheegnay jahliga ta'awulka ikraaha iyo khata afartaa cudurdaar inay yihiin ayaynu markaa tilmaanay cibaarada haddaba uu shiiku yidhi walaa nukafiru axada min ahli lqiblati bidambin bidambinta muxuu uga jeedaa ma wuxuu ka tilmaamayaa hadduu xataa kufri la yimaado haddaanu xalaashan la gaalaysiin maayo miyuu uga jeedaa mise wuxuu uga jeedaa macaasidii gaalnimada ka sokaysay ayaa haddaanu xalaashanin aan lagu gaalaysiinayn muraadka uu sheeku ubadan leeyahay waxa weeyaan waa ta dambe oo ah markaysaga waxa dembi gaalnimada ka sokeeya ayuu uga jeedaa yani markaa macnuhu wuxuu u dhacayaa bidembin duuna alkufri alakbari dembi gaalnimada weyn ka sokeeya qofka ku gaalaysiin mayno haddaanu xalaashan amaa hadduu dembi gaalnimo weyna uu la yimaado imaatinka uu la yimi baa lagu gaalaysiinayaa oo loo shardin maayo istixlaal wax la yidhaahdo iyo ictiqaad wax la yidhaahdo loo shardin maayo waktigaad moodaa inuu dhacay insha allahu tacala halkaasaynu ka anbaqaadi doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka